bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mxamd وعlى آlih وأصxaabih أجmacin ama bacdu waxaa hormartay hadda ka hor in kitaab aan uga hadlay ama aan ku radinayay risaalo la magac baxday alhadi lwaadix in aan sameeyey ayaa hormartay oo risaaladaas oo lagu magacaabayay baraa'atu salafi الsaalixi camaa nasaba ilayhim saaxibu risaalati اlhadi lwaadix marar badan ayaa risaaladaas la daabacay meelo fara badanna waa gaartay risaalada ay radinaysana aad baa iyadana loo daabacay meelo badanna waa lagu aqakhriyey meelo fara badan oo gobollada soomaalida ka mida dhexdeeda ayaa laga soo codsaday risaaladan marar badan baraa'atu salafi saalixan ujeedaa waa la gaarsiiyey iyadana markii dambe dad fara badan oo mashaayikh ah iyo dad weliba arday ah oo fara badan ayaa waxay codsadeen in risaaladan la akhriyo oo aan akhrin ku sameeyo oon akhriyo inkastoo ay u baahnayd iyadoo laftirkeeda mararna aan isku dayey in aan wax ku dardaro wixii akhdaa madbaci ah ee ku jirtana dabco looga saxsaxo aan sameeyo haddana duruufaha iyo waqtiga ayaa ii saamixi waayey maanta marka ay taariikhdu aan ku jirna bisha muxaram kun afar boqol soddon iyo afar ayaan insha allahu tacaalaa isku dayayaa inaan akhriyo kitaabka dariiqada aan ku akhrinayana ma ahan in aan kitaabka ama laqbeeyo ama aan kelimad kelimad u dul istaago waxa ay tahay si dadku u fahmaan maxaa yeele kitaabka waa baxhi kutub fara badan ayaana aan uga soo qaadqaaday waxaa dhici karta marka qofka inaanu markaas kutubtaasi heli karin si marka faa-iidada qofkii heli karay qofkii kaleba ay u caminto waxaan jeclaystay in aan u akhriyo dariiqa kooban oo aada mukhtasar u ah xooggana aan saarno waxa isaga uu risaaladaas ku soo qaatay shubhadiisa iyo jawaabta markaas munaasibka u ah ee ku qoran kitaabkan qaabkaas inaan marka uu koobo si faa-iidada qof daalibucilmiga iyo qof caami ah labadaba ay u gaarto maxaa yeelay aafada ay xambaarsan tahay risaaladaas caamo iyo dad dalabatulcilmi ahba way gaartay marka aafadaa zuulinteeda ayaan insha allahu tacaala rabnaa nusxi iyo ukhayr meerid aan u khayr meerayno ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa iyo ummadda ummaddaas muslimiinta ah ayaana u sameeyey markii hore risaalada haddana insha allahu tacaala qasadkaas iyo niyadaas ayaan ku akhrin doonaa ayib risaalada muqadamadeeda waxyaabaha ugu muhiimsan ee in laga aqriyo mudan waxa ay tahay caqiidada waxay ka mid tahay qeybaha muhimka ah ee diinka ka midka ah ee allah subxaanahu watacaala qur-aanka uu kusoo dejiyey nebiguna axaadiistiisii oo kaga waramay allah subxaanahu watacaala kama tegin isaga sidii loo baran lahay kama tegin oo qur-aanka ayuu noogu caddeeyey oo isaga qur-aanka ayuu naysku keen baray maxaa yeele ruuxu ma caabudi kara allah subxaanahu watacaala isaga oo aan baranin allah oo caabudayo rasuulkiisana naasix ayuu ahaa oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa risaalada u aaminay iyadana mustaxiil waxa ah baabkii ugu muhiimsanaa oo diintoo dhanba aas-aaska u ahaa ee macrifatullaahi tacaala inuu dadka u sheegi waayo ee uu ka qariyo ama uu ka gaabiyo wax suurtagal a ma aha isaguna waa caddeeyey saxaabadiisiina way ka xambaareen wuxuu rasuulku sal ly slam ka hadlay in ummadaanu ay kala tegi doonto oo ay asalka diinka iyo caqaa-idka ay ku kala tegi doonaan hal firqana ay ka badbaadayso xadiidu liftiraaq ee ay wariyeen asxaabu sunan iyo aimo fara badan ay wariyeen cabdullahi bni camr bn alcaas iyo cawf bni malik alashjaci iyo saxaabo fara badan ay nebiga ka wariyeen sala allahu caleyh ali wasalam wuxuu ahaa nebigu inuu yidhi iftaraqat alyahuudu calaa ixdaa wasabciina firqa yahuud way kala tagtay toddobaatan iyo kow firqa ayay u kala tagtay iftaraqat inasaara calaa hintayni wasabciina firqa nasaara waxay u kala baxeen iyaguna toddobaatan iyo laba firqo wasataftariqu ummatii calaa halaatin wasabciina firqa ummadeydanna toddobaatan iyo saddex kooxood ayay u kala tegi doontaa kulluhaa fi naari ilaa waaxida riwaayadka qaar saasay dhahayaan dhammaantood waa naarta ayay gelayaan ilaa mid mooyaane middaa markii la su-aalay rasuulka laba jawaab ayuu bixiyey oo isku macno ah amaba isfasiri karaan oo mid waxay ahayd qaala hiya aljamaaca markii la su-aalay waxuu yihi jamaacadaba jamaacadana waxaa fasirtay riwaayada kale nebigu uu yiri sal ly slam hiya alatii takuunu mila maa ana calayhi alyowma waasxaabii waa midda ahaanayso oo ku taagan waxa aan aniga iyo asxaabteyda maanta ku taagannahay marka caqiidada saxiixa waxay noqonaysaa tii ay nebiga iyo asxaabtiisu ku taagnaayeen waqtigaa nebigu uu xadiidkaa tilmaamay wixii aynan berigaas wixii aanay berigaas sheegin oo ay ka aamuseen amaba aynanba kaba hadlinba caqiido lagama dhigan karo allaahuma wixii noqon kara markaas yacni ay duruuf kalifto oo wixii iyagu ay qarireen si loo fasiro wixii markaasaa ku yimaada maahane laakiin wax aan cilmi iyaga u ahayn caqiido aan u ahayn caqiido lagama dhigi karo ayb oo meeshaas marka waqtiyadii dambe marka ka dambeysay nebiga asxaabta waqtigii ka dambeeyey ayaa waxaa soo baxay waxa la yidhaha cilmul kalaam culuum ay lahaayeen giriiga iyo dadkaas marka nasaarada iyo u badnaa ayaa la af carabiyeeyey oo carabi laga dhigay markaasa waxaa loo bixiyey cilmulkalaam macnihii caqiidadana isagaa la siiyey kitaabkan hadilwaadixa laleeyahay ma risaaladan ninkan oo hadilwaadixa ku magacaabayna dadka uu ku difaacayo iyo meelaha uu yani tilmaamayo caqaa-idka iyo uu ka sheeg sheegayana waxa ay tahay cilmulkalaamkaas ayay caqiido u yaqaanaan oo caqaa-idu sabcaha uu aada uga daba wareego waxaa ku jirto waxaad ku arkaysaa cilmigan marka magaciisa ay sheegayaan cilmulkalaamaa la dhahaa buu leeyahay tuxfatulmuriidka ibraahim albayjuuri sida uu tilmaamay ayb oo qofkii aan falsafad iyo waxaas aqoonina caqiidadii maba fahmi kara ayay leeyihiin meeshaa marka muqadimada waxaan kusoo qaaday waxyar oo ah aimadii salafka waxay ka dhaheen cilmigan cilmulkalaamka la yidhaha markuu yimid aad iyo aad bay u ceebeeyeen alimaam maalik raximahu llahu tacaala risaalada safxadeeda shanaad qaala alimaamu malik raximahu llahu fii danbi lkalaami wa ahlihi iyaakum walbidaca imaam maalik waxa uu yidhi waxaan idinkaga digayaa bidcooyinka faqiila yaa abaa cabdillaahi wama lbidacu waxaa layidhi abuu cabdillaahi kunyada imaam maalik bidacdu maxay tahay qaala waxa uu yihi ahlu lahwaai ahlu ahwaaga aladiina yatakalamuuna fi asmaai illahi wa sifaatihi kuwaasoo ka hadlaayaan magacyada alle iyo tilmaamaha alle kuwa ka hadlo wa kalaamihi wa cilmihi ilahay kalaamkiisa iyo cilmigiisa kuwa ka hadlo wa qudratihi iyo qudradiisa walaa yaskutuuna camaa sakata canhu asaxaabatu wataabicuuna lahum biixsaan aanna ka aamusaynin wixii ay saxaabada iyo taabiciintii ku raacday wanaagga ay ka aamuseen aan ka aamusaynin ayb marka magacyada alle iyo tilmaamaha alle iyo kalaamka alle iyo cilmiga alle intii ay saxaabada iyo taabiciinta kaga hadleen waa la ogolyahay maxaa yeel nebigu waa ammaanay ayagoo khayru naasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum ayuu yidhi ambiyada alley wax ka qaateen iyaga markuu alla sifaadkiisa iyo tilmaamayeyna dadka waxay ilaahay ku tilmaamaan alle naftiisa waa ka anfiyey wuxuu sugay wixii nebiyada ay ka sheegeen oo waxa uu yidhi subxaana rabbika rabi alcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka imaam maalik wuxuu leeyahay waxaan idinkaga digayaa bidacda bidacduna wuxuu ku sheegay dadka ka hadla magacyada alle tilmaamaha alle kalaamka alle cilmiga alle qudrada alle oo aan ka aamusaynin wixii saxaabadu ay ka aamuseen iyo taabiciinta maanta dhan marka waajibaad iyo mustaxiilaad iyo marka la yiraahdo iyo waxaas baa ilaahay u bannaan waxaas waa u waajibtay waxaas waa ka mustaxiil waxaan waa sidaan marka la leeyahay waxyaabaha laga hadlayana aynan kitaab iyo sunno cuskanayn markaas waxaad dareemaysaa marka waxyaabo fara badan oo nebiga asxaabtii iyo taabiciintii ay ka aamuseen ayaa cilmulkalaamka ku dhex jiro oo ka buuxo jawhar iyo carab iyo waxyaabahaas oo sifaatka alle ay ku anfiyaan jawhar iyo carabna saan tilmaami doonno saxaabadii wax ay ku hadleen ama ay ay nebiga kaga caqiidada ay kaga qaateen ma aynan ahayn ayb alxujatu fi bayaani almaxaja juska koowaad dabcatu daari raaya ayaa aharkaas imaam maalik looga wariyey waxaa tilmaamay alimaam abulqasim altaymi qawaamu sunna kitaabka alxujatu fi bayaani almaxaja la yiraahdo alimaamu shaafici imaamkeenna wuxuu yidhi isagu ayb oo sidan baa laga wariyey qaala yuunus bn cabdilaclى ataytu shaaficiya raximah اllah bacdamaa kalamahu xafsu lfard shaafici baan u imid buu yihi marku la hadlay xafsu lfard faqaala waxa uu yihi qibta canaa yaa abaa muusa shaafici baa dhahay waa naga maqnayd buu yihi abuu muusa kunyada yuunus bn cabdilaclى uma qaala shaaficiyu raximah اllah imaamu shaafici markaa waxa uu yidhi laqad iطalactu min ahli اlkalaami calى shayin wallahi maa tawahamtuhu qatu waxaan ku arkay buu yihi ahlu kalaamka shay ilaahan ku dhaartay aanan mala awaalin oonan malaynin xataa wala an yubtala almaru bima naha allahu canhu khala shirka biاllahi khayru lahu min an yubtala biاlkalaam waxa uu yihi qofka in lagu imtixaano wixii alla reebay oo dhan marka shirkiga laga reebo wixii alla uu ka reebay qofka in lagu ibtileeyo shirkiga marka laga tago shirki maahane ayaa ka khayr badan in lagu imtixaano oo lagu mashaqeeyo cilmulkalaam waa waxay caqiidada u yaqaanaan iyagana hadda ogow abulqaasim allaalakaa'i ayaa wariyey fii sharxi ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca ibnu bata fi libaana ayuu ku wariyey ibnu abi xaatimna fi aadaabi shaaficiyi abulqaasim attaymina kitaabka alxuja fii bayaani lmaxaja intaabaa werisay shaafici marka hadalkan hadal aad uga tawaaturay oo kaleba waxaa kaloo imaamu shaafici laga wariyey xukmii fii ahli lkalaami an yudrabuu biljariidi wاnnicaal aniga xukunkayga ahlu kalaam aan xukumayo dadka waxaa ka daba ordo xukunka aan saarayaa waxaa weeyaan in lagu garaaco laamo geedtimireedka laamihiisa iyo kabo in lagu garaaco wa yutaafa bihim fi lcashaa'iri waalqabaa'il lagula dhex wareego qabaa'ilka iyo dadka meelaha ay degan yihiin wa yuqaal markaa la yidhaahdo hada jazaau man acrada can alkitaabi waasunnati wa aqbala cala alkalaam kan sidaan waa abaalmarinta la abaalmarinaya ninka kitaabka iyo sunnada ka jeesto oo cilmulkalaam u leexdo khaiib lbaqdaadi sharaf asxaabi alxadiid ayuu kusoo saaray waalbayhaqiyu fii manaaqib shaafici abuu yuusuf alqaadi tilmiidu limaami abi xaniifa waxa uu yidhi man alaba addiina bilkalaami tasandaq diinka ninkii ka raadiyo oo ku dalbo cilmulkalaam waa sindiiqoobaa sindiiq waxaa la yidhaahdaa qofka munaafiqa nifaaqiisa uu yahay ictiqaadiga uurka gaallaha ah ayuu saasuu noqdaa shaki iyo balaaya intay ku dhalato ayaa marka nin daahirkana muslim uga eg qalbigana gaalka ah buu noqdaa ayb aimadii salafka waay marka aimadaas ayb alimaamu alkhaaabi isagana sidoo kale kitaab wuxuu leeyahy algunya la yiraahdo kitaabkaas marka waa mafquud aimo fara badan baa laakiin wax kasoo naqliyo alimaam abulqasim ataymi uu kamid yahay oo aimada shaaficiyada waaweyn ka mid ah weliba lana ammaanay oo aimadii u tarjamtay ay aada u ammaaneen ibnu rajab fatxulbaariga bukhaariga sharxiisa wou uga soo naqliyaa wax ibnu rajab kitaab fatxulbaari la yiraahduu leeyahay waa uga soo guuriyaa kitaabka waxbuu kasoo guuriyaa ibnulqayim sidoo kale marka aimo aada u fara badan ayaa ka guuriso oo kitaabka marka algunya la yiraahdo wax kaga soo naqliyaan waxa uu yidhi alimaamu alkhaaabi waclam ana alaimata almaadiina wasalaf almutaqadimiina ogow buu yidhi niyahow aimadii hore iyo salafkii hormaray lam yatrukuu hada anamata min alkalaami noocan oo kalaamka ah kama aynan tegin ayb wahada alnawca min alnadari iyo noocan fiirinta ah tacamuq lagu sameeyo waxyaabahan cajzan canhu wala nqitaacan duunahu caajisnimo iyo awood dari kagama aynan tegin darteed iyo inay ka go-een oo ay intay isku dayeen gaari waayeen ugama aynan tegin waqad kaanuu dawii cuquulin waafiratin wa afhaamin haaqibatin waxay ahaayeen dad caqli u saaxiiba fahmo haaqib oo aada yacnii u xoog badan dad markaasi leh bay ahaayeen wa kaana fii zamaanihim haadihi ashubahu waalaaraa'u waqhtigoodana shubhooyinkan iyo aaraa'dan way jireen wa haadihi alnixalu waalahwaa caqaa'idkan iyo ahwaadanna way jireen wa inamaa tarakuu haadihi alariiqata wa adrabuu canhaa way ka tageen buu yidhi ariiqadan way iska tireen ayb waxay sidaa u yeeleen limaa takhawafuuhu ama lamaa takhawafuuhu markay ka cabsadeen yani limaa takhawafuuhu wixii ay ka cabsadeen darteed oo min fitnatihaa fitnadeeda ah waxadaruuhu ay ka digeen min suui maqabatiha caaqiba xumadeeda ah wixii ay ka digeen oo caaqiba xumadeeda ah waqad kaanuu calaa bayinatin min amrihim wa calaa basiiratin min diinihim waxayna ahaayeen waxay ahaayeen buu yidhi inay ku sugnaayeen bayino korkeeday ahaayeen ayaga amarkooda diiniga ah iyo wa calaa basiiratin min diinihim aragti dheer ayaana ay ku taagnaayeen diinkooda ay kaga taagnaayeen ayb maxaa sidaa ay u ahaayeen limaa hadaahum allahu bihi min tawfiiqihi wa sharaxa bihi suduurahum min nuuri macrifatihi wixii alla uu ku hanuuniyey ee tawfiiqdiisa ah darteed laabahoodana u waasiciyey oo min nuuri macrifatihi ah alla garashadiisa nuurkeeda ah ayb min nuuri macrifatihi oo ilaahay bay aada u yaqaaneen iyaga markaa macrifada alla uu siiyey iyo waxyaabaha wara-w ana fiima cindahum min cilmi اlkitaabi wa xikmatihi wa tawfiiqi الsunnati wa bayaaniha ghinan wamanduuxatan camaa siwaaha waxay arkeen marka waxa ay agtooda ah oo kitaabka cilmigiisa ah xikmada sunnada waafajinteeda caddaynteeda inay deeqtoonaansho ku sugan tahay maarmitaan looga maarmo waxyaabahan cilmulkalaamka iyo wax la midka ah ayb abulqaasim ataymi afar boqol iyo afar ilaa afar boqol iyo shan juska koowaad alxujatu fii bayaani lmaxaja waxyaabahaasoo dhan marka way ka hadleen alimaamu albukhaari khalqu afcaali ilcibaad waxa uu sheegay wax dhex maray jaham iyo assamaniya niman la dhihi jiray samaniyadu marka niman hindiya ka imaan jiro waxay ahaayeen aan ilaah aaminsanayn ayb dadkana shaki geliyo iyagaa intay jahm bin safwaan u yimaadeen ayay waxay yidhaahdeen ilaaha aa caabudaysid ma aragtaa maya ma maqashay maya ma taaba kartaa maya wax walbaa markay kasoo mareen see marka ku rumaysay inuu jiro guribuu isku xiray markaasu afartan maalmood aanu tukanin si uu jawaabtaa u helo wuxuu la soo baxay marka in alla uu ka baabi'iyo sifaadka uu leeyahay oo dhanba inuu baabi'iyo oo uu dadka u sheego ictiqaadkan jahmigaabuu markaa la yimid khalq afcaal ilcibaad safxada kow iyo tobnaad dabcada maktabatu turaat alislaami ayb inxiraafka marka meeshaasu ka bilowday isaguna wuxuu ka qaatay nin jahm bin safwaan fakerkan wuxuu ka qaatay nin la yiraahdo aljacdu bnu dirham oo isagu markaa la dilay oo waqtigii khaalid bni cabdillaahi alqasri uu joogay meeshan basre la yiraahdo lagu dilay mashhuura iyo talo oo culummada weydiiyey ayuuna ku dilay waxaana loo dilay waxay ahayd inuu inkiray ilaahay tilmaamihiisa oo waxa uu yidhi ina allaha lam yukallim muusa takliiman ilaahay muuse lama hadlin wala takhada ibraahiima khaliilan ibraahimna wadaay kama dhiganin qur-aanka inuu inkiro ayuu bilaabay jahmiyadaa iyo nimankaa kabacdi waxaa soo baxay muctasila soo baxeen camru bnu cubayd iyo raggiisa iyo waasil ibnu cataa iyo nimankaa kadib waxaa yimaadeen kullaabiya niman la dhihi jiray oo cabdullahi bnu saciid ibni kullaab ka yimid ninka ayaana abulxasan alashcari uu ka qaatay marxaladiisii dhexe caqiidada ashcariyada la yidhaahday maanta hadda jirto waa markii hore abulxasan alashcari wuxuu ahaa muctasili kadib wuxuu noqday haddana marxalo dhexe oo wuxuu yimid marxala alkullaabiya nimankii kullaabiyiinta cabdullahi bni saciidka ku abtirsanayay ictiqaadaad iyo waxyaaba uu sifaatka ka qabay ayuu qariray markii dambena wuxuu caddeeyey mujmal ahaan caqiidadii salafka imaam axmed caqiidadiisii waana midda al-ibaana kitaabka layra ay ku dhigan tahay waana sheegi doonaa ciddii markaas sidaas ka sheegtay calaa kullin marka hadda waxaan rabnaa inaan un muqadamo ka ama gugoldhig sameyno inxiraafku meesha oo ka yimid jacdi bni dirham kadib jahmi bnu safwaan baa ka qaaday kabacdi jahmiya iyo muctasile iyo jahmiyadii muctasila kadib kood timid uma alkullaabiya iyo ashcariya ayaa yimaadeen sidaasaa marka ay waxaan ku samaysmeen ilaa marka soo wad waxaana yidhi uma xadaat bacda aljahmiyati almuctasilatu uma alkullaabiyatu walashcariyatu ilaa an jaa alkowhariyu ilaa uu yimid nin la yiraahdo maxamed zaahid alkowhari asalkiisa turki iyo meelahaasuu ka yimid ayb jarkas ayuu ahaa ninka ayaa yimid iyo asxaabtiisa ilaa an jaaa alkowhariyu wa asxaabuhu faiftarow cala alculamaa culammadii bay ku been abuurteen wa tacana zahaaa alaamia min hiqaati ahli lxadiid waxauna duray ee uu dacniyey caqiidadooda oo wax ka sheegay ku dhowaad saddex boqol oo ka mida dadkii waaweynaa ee ahluxadiidkii xadiidkan aan alla axkaamtan aan ku dhaqmayno oon ilaahay ku caabudayna dadkii noo soo wariyey ee aimadii salafka ahaa ayuu dacniyey dadkii uu dacniyeyna waxaa ka mid ahaa minhum saaxibu rasuulilahi sal l salam anas bnu malik ayb kitaabkan layidhaha ataniib taniib lkhaiib taniib lkhaiib ayuu dacnigaa ku sameeyey ninkii raba halkaas raadinay u raadinayaan ayb dadka uu duray imaam maaliga ka mida carabiga ma aqoonin iyo waxyaabahaas uu ku duray waxaa ka mid ah alimaamu shaafici oo uu nasabkiisa xataa shaki geliyey quraysh waa sheeganayuu yii quraysh maahan buu yidhi carabigiisa waa duray oo carabiga ma yaqaano buu yidhi waxaa la yaableh ninkan cajamigaa ayaa wuxuu durayaa imaamu shaafici oo la yidhi kalaamkiisu waa xujo luqada carabiga xujo u yahay ayuu durayaa bal foorarka lagu socdo arag adiga ayb wuxuu duray fiqiga alimaamu shaafici waxaa la yaableh marka imaamu shaafici nin inuu u nisbo sheegta rabo ninka sidaa u caynayana imaam ka dhiganayo oo caqiido u daba taagan imaamu shaaficina aan warkiisii iyo caqiidadiisii iyo midna aan yeelaynin iyaduna waa baab kale iyo imaam axmed ayuu duray sufyaanu thawri bukhaari keyrkood baa raggaasoo dhan buu duray marka waxaan idhi uma akhada araayata calankii kowhari waxaa ka qaaday alxasanu bnu caliyin asaqaaf ninka la iraa xasan saqaaf ayaa qaaday markaa yani inuu ardaybuu u ahaa kama wado waxaa weeyaan un marka calankii iyo wixii balaayadii uu kowhari qorayey ama uu nashirinayay waxaa bedelkeedii yimid oo qaaday xasan saqaaf xasan saqaaf oo balaayo walbo intaan ka ahayn sunnada isagu heshiis uu leeyahay ibaadiyada nimanka layidhaha khawaarijta ah ee raafidada kulligood wuxuu u yaqaanaa inay yihiin ahlu tansiih isaga laftirkiisana saan tilmaami doono wuxuu duray uu dacniyay saxaabadii xataa kama fakanin oo kitaab layidhaha asalafiyatu walwahaabiya wuxuu ku duray mucaawiyat bnu abi sufyaan radia allaahu canhu innagana waxaan caqiidada ahlu sunnada ay tahay saxaabada nebiga in la nabadgeliyay ninkii maalin nebiga la saaxiibay ee ku dhintay islaamnimo sharaf iyo wuxuu naga mudan yahay maadaama rido alla uu helay oo alla uu yidhi wakullan wacada allaahu lxusnaa waa inaan nabadgelinna annaga ayb waa nabadgeli waayey ninkaa ilaa xataa wuxuu gaaray inuu yidhaahdo si dhagar ah ayuu dadka ku dili jiray ayb intuu yidhaahdo malabka iyo daawo waaye ee waxyaabahaas uu yidhaahdo ayuu sun ugu daraa dadka markaasuu sii jiray waxyaabahaas xataa waa sheegay oo waa yidhi ayb waxyaa dadka uu aad u duray waxaa ka mid ah alimaamu albukhaari ayb sheykhu sanca xadiidkan yacnii sancadan xadiidkan ninka sheekha ku ah kama nabadgelin oo axaadiidtii ru'yada ee bukhaari iyo maxaa u werisayu ku haystaa allayaab ninkaa marka sidaas baa xambaaray ninkan hadda aan risaaladiisa radinaynana ninka isaga callaama ayuu ku tilmaamaa waana ku arkaysaa risaaladiisaad ku arkaysaa marka dadkii ma wayna wax iska fiirinaynin maxaa ku jira ma tacasub baa isaga jiro qofka waxaa laga rabaa muslimkaa meesha uu wax ka qaadanayo inuu aad inta u fiiriyo bal horta ninkan ragga uu soo naqliyey maxay ka yihiin culumada agtooda iyo islaamka agtiisa maxay ka yihiin inuu sidaa fiiriyo marka waxaan ihi uma akhada raayata waxaa qaaday alxasanu bnu caliyin assaqaaf alladii zaada tiina billah dhiiqadii ayuu wuxuu ku sii daray qoyaan ayuu sii qooyey ayb marka waxaan ihi waqad naja allaahu ayb waqad naja allaahu ilaahay wuxuu ka badbaadiyey hada alqutra acni somaal qudrigan aan deganahay soomaaliya ah can inxiraafi alkowhariyi wa madrasatihi burhatan min azaman waqti zamanka ka mid a ilaahay inaga waa naga koriyey kowhari iyo madrasadiisa wax soo qaadqaado sheegsheega iyo ma jiri jirin maxaa yeele dadkii horena dadka cilmiga iyo waxaa ku dhex jiray akhriyana waxay aada ugu dadaali jireen fiqhiga iyo luqada iyo waxyaabahaas fiqhiga iyo luqadana fiqhiga shaaficigana waxaa weeyaan fiqhi ahlilxadiid luqadiina waa wixii lagu baranayay diinka oo intaas marka ummadda ay ugu khidmeeyeen khayr fara badan bay ku sameeyeen wayna ku mahadsan yihiin waana ku fiican yihiin ayb waxyaabo kale marka iyagu ma aynan soo qaadqaadin ma aynan gelin akhdaa iyo waxyaaba hadday doonaan ha jiraan laakiin madrasadan annaga nama saameynin saasaan ujeedaan fa jaaa man laysa cindahu kabiiru xadin min alcaqiidati asaxiixa min ahli hadihi albilaad waxaa yimid marka dad aan wax fara badan oo weyn dheef weyn caqiidada saxiixa aan ka haysanin xaggeeda oo min ahli hadihi albilaad dadka wadankan ah soomaalida yani fafatasha wuxuu fatashay marka kaasi kutuba alkowhariyi wasaqaaf kutubta nimanka madrasada ayuu fatashay watadallaca min zubaalati afkaarihimaa afkaartooda qashinkeeda ayuu ka feero buuxsaday watadallaca min zubaalati afkaarihimaa fanadaxa bimaa shariba minhumaa wuxuu ka cabay ayuu soo firdhiyey marka uu soo daadiyey marka waa waxa risaaladan uu ka qorayo fa jamaca risaalatan samaahaa wuxuu jamciyey marka risaalo lagu magacaabo uu ku magacaabay bialhadyi alwaadix fi dabi can muctaqadi salafi asaalix xaqiiqadeeduna waa hadmi caqiida salafiya uu duminayo waay saaad arki doontid risaaladiisa awalan weli muqadamadan ku jiraay risaaladiisa marka aada eegto oo aada akhriso waxaa kaaga soo baxaya dhowr jaanib kow jaanibka koowaad risaaladan juhdi isaga uu bixiyey waa ku yaryahay keliya waxa uu sameeyey koobi kitaab la yidhaha waxaa jira dafcu shubahi ahli tashbiihi biakufi ahli tansiih risaalo sidaas macnaheedu uu ahaa magaceedu uu ahaa ayaa jirtay dafcu shubahi ahli tashbiihi biakufi ahli tansiih oo uu qoray ibnuljawsi alimaam ibnuljawsi oo qoray waxaa nashriyey marka xasan saqaaf xasan saqaaf marka wuxuu sameeyey muqadamo dheer buu u sameeyey muqadamadaas uu sameeyey weeyaan horta kitaabkan ninkii rabana ha arko oo intuu suuqa iyo meelaha ka raadiyo ha soo gato saqaaf xasan saqaaf muqadamadiisii ha fiiriyo hadilwaadixna ha fiiriyo waa koobigeedii waa koobi xaggaas unbaa laga soo qaaday sideeda loo koobiyey xataa akhdaa'da madbaciga ee ku dhacday xataa akhdaa'daas madbaciga marka isaga u dhacday waa ku dhacday markaad fiiriso marka imaam maalik xadiidka nusuulka ayuu awilay oo dhahaayo oo sir aclaami nubalaaga oo wax ka soo qaadaayo khalad waxaa ku dhacay marka mujalladka lambarkiisa isaguna sidoo kale ugu dhacay maxaa waxaan meeshaasa laga soo guuriyey risaala laga dhigay wax yar oo waxaa lagu daray uun markaas xoogaa lagu taabanaayo ama lagu dhacninaayo dadka ahlu sunnada ah intaa unbaa lagu daray wax kale weyn ma yaalaan meesha walidaalika waxaa lagu tirin karaa marka maada waxaasoo kale ahlu cilmiga waxay ku tiriyaan nin kale juhdigiisa intaa nin juhdigiisa intaad soo qaado sidiisa u qorto ood adiga marka isu nisbayso waxaa weeyaan sariqa kutubta markaa lagu sameynayo kale laakiin innaga wax weyn noogama jira haddii isaga iyo saqaaf ay isku sameeyaan hadda saqaaf warkiisa awalba waxuunan ahayn wax hadda dheef laga helayo aanu ahayn ayb taasi waa mid midda labaad risaaladiisa waxaa ku jirto ammaanada cilmiga waa ku yar tahay waxaa ka mid a marka nusuusta culummada waa kala googooynayaan maalan wuxuu batri ku sameeyey sir aclaami nubalaaga tarjamada imaam maalik war uu ka soo qaaday ayb meesheeda markaan gaarnahna ayaad arki doontaa ayb waxaa kaloo ka mid a riwaayaadka ma takhriijinayo cid saxiixisay iyo cid warisay iyo aada uma sheegayo ayb tamwiih iyo tadliisna waa waxyaabahaas oo kale ayb meeshaa marka waxaan sheegay waminha anahu laa yukhariju riwaayaat takhriij ma sameynayo meelaha ay ku jiraan iyo lambarada iyo wixii ma cadaynayo ayb walaa yadkuru man saxaxa ciddii saxiix yeeshay riwaayadana ma sheegayo tamwiihan wa tadliisan cala annaas si dadka uu wax ugu qariyo ayb sida naqliga imaam maalik uu ku sameeyo kale kamaa facala naqla can limaami maalik raximah llah waxaa kaloo ka mida waxa ay xambaarsantaha wa minha anahu yacmadu ilaa tafsiirin wuxuu u qasdayaa marka ilaa tafsiirin saxiixin libacdi alaayaat alladii yajrii alatii tajrii cala almacna almawduuci lahu fi lugati fayusawiru dalika almacnaa asaxiix clى anahu tawiil liytwasla bidalika ila tawiili bacdi alaayaati اlأkhraa kama facala fi qowlihi tacala nasu llaha fanasiyahum waxyaabaha kale uu sameynaya waxay tahay wuxuu qasdayaa wuxuu qasdayaa tafsiir saxiix ah oo aayaadka qaar culummadu ay ugu fasireen ayb kaasoo markaa la soconaayo macnihii luqa ahaan asaalatamba loo dejiyey macnahaas saxiixa ah ee aslan kelmadan loogu dejiyey ayuu wuxuu ayb u sawirayaa inuu yahay ta'wiil si uu u gaaro ta'wiilaad kale oo aan culummadaba ka soo aroorin meeshaa marka aada u fiirina maalan nasullaha fa nasiyahum wuxuu rabaa inuu ilaahay tilmaamihiisa awiilo tilmaamo aan la ta'wiilinin oo salafku aynan ta'wiilinin ayuu rabaa isagu inuu ta'wiiliyo muxuu ku gaaraa marka tawiilkaas wuxuu ku gaarayaa wuxuu leeyahay aayaddan nasullaha fa nasiyahum nasullaaha allay ka tageen fa nasiyahum wuxuu rabaa inuu dhaho nasiya macnaheeda waxay tahay ilaahay baa iloobay ayaga ilaahayna ilowshiyo looma nisbay karo maxaa marka laga wadaana ay tarakahum waa ka tegay ta'wiil waayuu leeyahay marka ayb marka maadaama tan ay culummadu ay awileen waa anigana waa ta'wiilaadka kale ee istiwaha iyo culuwiga iyo sifaadka kale alle iyo oo ashaaciradu ay awilaysana kanuu la mid yahay buu rabaa inuu dhaho sida kan loo awilaan kaasna annagana u awilaynaa hadda ogowha yani istiwaha cid awishay male oo saddexdii qarni aimadii saddexdii qarni ahayd ee khayrka lagu yaqaanay ma aynan awilin isagu markaasuu rabaa inuu awilo oo tawiilkiisa laga tegay muxuu ku gaarayaa kan waxaanu rabaa inuu ku gaaro marka tan laftirkeeda nasullaha fanasiyahum tawiil ma aha maxaa yeelay nisyaanka asalka luqada loo dejiyeyba waa atarku ka tegis wax tawiila marka maba ku jiraba meesha ma yaalo ayb isagiibaa tawiil u qaatay markuu tawiil u qaatay kabacdina wuxuu rabaa inuu dariiq ka dhigto ee uu ku gaaro tawiilaan aanba jirinba taana marka waa tilmaama waminha anahu yacmadu ila tafsiirin saxiixin libacdi alaayaati aladii yajri cala almacna almawduuci lahu fi lugati tafsiir wuxuu qasdaa saxiixa aayaadka qaar ay leeyihiin tafsiirkaasoo soconayo cala almacna almawduuci lahu macnihii loo dejiyey ku socdo fi luqati loogu dejiyey fayusawiru dalika wuxuu u sawiraa isaga arrinka alla dalika almacna asaxiix macnaha saxiixa ah ayuu wuxuu u sawirayaa calaa annahu ta'wiilun inuu yahay liyatawasala bidalika soo ugu gaaro waxaas ilaa ta'wiili bacdi alaayaati alukhraa aayadihii kale si ta'wiilkooda kama facala fii qowlihi tacala nasu llaha fanasiyahum qaala qaala bnu jariir raximahu llah taraku llaha fatarakahum facadda hada min atawiili buu ku tiriyey ayb waxaanoo dhan marka waa meesheedana ayaan ugu tegi doonaa balaayaad fara badanna waa ku jiraayo tanaaqud fara badan baa risaaladiisa ku jira oan arki doonno tanaaqudkaasna marka cid walbao mubtadica waa laasimaysaa risaaladan marka wuxuu ku magacaabay bara'atu salafi saalix camaa nasaba ilayhim saaxibu risaalati alhadi lwaadix waxaan ugu magacaabay risaalada aan radinayn horta magaceeda inuu meesha ka muuqdo waa ribi midda labaad waxay tahay isagu wuxuu tilmaamay muctaqad salafan ka hadlaa buu yidhi muctaqad salafna waa ka beri oo waa ka fog yahay sida risaalada ay ku tusi doonto ayb haddaan marka waxaan gelaynaa markaa risaaladiisii qaabka marka aan u sameeyey waxay tahay risaaladii iyadii baan kalaamkiisii baan soo qaaday uma markaas wixii tacqiib ah ayaan tacqiibkeeda galay si aan hadhow loo dhihin isagaa wax ka fahmay iyo waxyaabahaasna wuxuu ku bilaabay risaalada tanazaha can alandaadi waalarkaani waalaalaati laa yaxwiihi makaan ayb risaaladiisa marka umuurahan ayuu kaga hadlay tanazaha can alandaad waalarkaan waalaalaat arkaan iyo aalaad xubno yani waaxo aalaad wax u qabto laa yaxwiihi makaanun ma koobo waxyaabahaasuu ku bilaabay awalan marka meeshaan tacqiibkeeda risaalada aan ugaga tacqiibiyey waxa ay tahay inaan ogaano dariiqada waxyiga waxyigu markuu alla tilmaamayo see u tilmaamaa ilaahay qur-aanka markaan fiirino sunnada nebiga aan aragno allah marka la tilmaamayo see loo tilmaamaa allah subxaana watacaala waxaa lagu tilmaamaa sifaatul kamaal oo mufasal ahoo kala baxbaxsan mufasal waxaan ka wadnaa yacni sifo walbaa wixii alle ee kamaale lagu sheegayo waa inay ay wax duuduuba inaynan ahayne wax kala baxbaxsan inay ahaadaan alla marka markuu istilmaamayo oo uu tilmaan kamaala uu isku tilmaamayo wuu kala bixbixina dariiqada waxyigiisaas waa naqsi markuu alle iska hufaayana ceeb marka alle laga hufaayo iyo nuqsaan si duuduubaa looga hufaa dariiqada waxyiga saas waayo oo allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi falaa tajcaluu lilaahi andaadan ilaahay ha u samayninina ha u yeelinina andaad wax la faca andaaddaa marka wax walbaa soo geli karo taas waa taas wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala laysa ka milihi shayun shay-un fiiri marka wax alla lamida ma jiraan ayb shay-un marka waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tacumu waa ijmaala ku jira marka iyo cumuum wax ilaahay lamida ma jiraan lama dhahaayo marka ilaahay derbiga lamid ma aha xayawaanka lamid ma aha bani aadamka alla lamid ma waxaasoo dhan waxaa kaaga filan shay intaas dariiqada waxgiisaas walam yakun lahu kufuwan axad axad waa nakiro nafyi bay gashay wax alla lamida magale wax u dhigma ilaahay ma jiraan wuxuu kaloo alla yidhi hal taclamu lahu samiyan hal taclamu lahu samiyan wax shabiiha oo mithli ilaahay oo ama helay ma helaysid waay laa taclam ma ogaan kartidba maba jiraan saay kuwan o dhan marka maxay tilmaamayaan dariiqa nafyiga sidaasaa u badan waxyiga tafsiilka marka la yimaa sifaatulkamaalka marka alla lagu sifeynayana waa la kala dhigdhiga ayb oo waxaa la leeyahay tilmaamaha alla waa arkaysaa naam wahuwa alcasiizu alxakiim alcaliyu alcadiim algafuuru alraxiim wahaakada naam ayb waxyaabo kala baxbaxsanoo macaani kala duwan leh waay oo macno kastana kamaal uu keenay sifaat hubuutka sifaatka kamaalkana saas waaye sifaatu thubuut sifaatka salbigae alla laga anfiyana sidaas waaye waxyiga dariiqadeeda mutakalimiinta iga dariiqa ay maraan dariiqa waa ka duwan yahay ayagu waxay ijmaaliyaan wax alla loo sugaayo ayb ilaa qaarkood ay yidhaahdeen ilaahay wujuud bisan u sugaynaa inuu jira bas inta kale maxaa lagu tilmaamaa nafyi tilmaamihiisoo dhan waay waxay wada noqonayaan nafyi waxaas maaha kaas maaha kaas maaha kaas maahan laleeyahay ee muxuu leeyahay alla marka wujuuduu leeyahay bas ayb qaar waxay yidhaahdeen maya asmaa waa leeyahay muctasiladoo kale ma leh laakiin wax tilmaana asmaadaas wax tilmaana oo laga qaadan karaa ma leh daama kale ashaaciradaa soo booda iyaguna waxay dhaheen lix sifo alloo suga alle toddoba sifaan ujeedaa sifaat lmacaani la yidhaaha inta kale nafyuu alla ku sifaysan yahay qur-aankeena fiiraad waxa sifaad ka buuxee kamaalkeeno ee la kala tafsiiliyey arag meeshaas soo ma aragtid ayb dariiqadaasay mareen ilaa qaarkood ay yidhaahdaan markay alla tilmaamayaan kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro hore ma jiro gadaal ma jiro caalamka kuma dhex jira kama baxsana nafyi unbaa la daldalaa bisnaa dariiqadaas dariiqatulwaxyi ma aha ayb risaaladan marka insaankan risaaladan qoray dariiqadaasuu mara isaga arkaan iyo aalaad iyo waxyaabahaasuu galeen ayb xaggee marka uu kasoo qaaday waxaan waxaan marka waxaa kaloo iyadana aan sheegay u baahan in la ogaado waxyaabahan aalaad iyo arkaan iyo jawhar iyo carab iyo bacdi iyo kulli iyo saxaabadii ilaahay markay baranayeen waxyaabahan ma aynan marin mana u baran mana aynan ku baranin ilaahay subxaana wa tacaala sidaas ibn cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka waxa uu ku yiri dabcada ay daabacday wasaarat alawqaaf almaqribiya تxqiiq mustafa alcalawi wamuxamed albakri waxa uu yihi inahu idaa nudira ilaa islaami abi bakrin wa cumara safxada tobanaad waa haddii la eego islaamka abi bakr iyo cumar iyo cuhmaana wacaliyin wasacdin wasaciidin wacabdiraxmaan wasaa'ir almuhaajiriina walansaar radia allahu canhum wajamiici alwufuudi aladiina dakhaluu fi diin illahi afwaajan intaas islaamkooda haddii la fiiriyo culima waxaa la ogaanayaa an allaha alle lam yacrifhu waaxidun minhum mid iyaga ka mida ilaahay ma uunan aqoonsanin ilaa bitasdiiqi nabiyiina nebiyada rumayntooda unbay ku aqoonsadeen ayb wa aclaami nubuwati nubuwada mucjizaadkeeda wa dalaa-ili risaalati bay ku garteen alleh laa min qibali xarakatin walaa sukuunin xaraka iyo sukuun walaa min baabi lkulli walbacdi walaa min baabi kaana wayakuunu walow kaana fi lxarakati wasukuun walow kaana fi lxarakati wasukuuni calayhim waajiban hadday ku ahaan lahayd barashadeeda waxyaabahaas wa fi ljismi wanafyihi jismi iyo nafyigiisa watashbiihi wanafyihi tashbiihi iyo nafyigiisa laasiman hadday korkooda ku ahaan lahayd ma adaacuuhu ma aynan dayaceen walow adaacuuhu hadday dayaci lahayeenna maa nataqa alqur'aanu bitaskiyatihim qur-aanku ma uunan ammaaneen kuma uunan dhawaaqeen qur-aanka ammaantooda wa taqdiimihim ee horumarintooda walaa adnaba fii madxihim ammaantoodana qur-aanku ma ku dheeraadeen wa tacdiimihim iyo weyneyntooda walow kaana dalika min cilmihim waxaan marka jismi hala anfiye hala sugo iyo xarako iyo sukuun iyo kulli iyo bacdi iyo waxyaabahaas iyo jawhar iyo carad iyo haddii cilmigooda uu ka mid ahaan lahaa mashhuur uu ku ahaan lahaa walow kaana dalika min cilmihim mashhuuran wa min akhlaaqihim macruufan lastafaada canhum mustafiid ay ka noqon lahayd waa tawaaturi lahayd xaggoodii ka tawaaturi lahayd washtaharuu bihi way ku caanbixi lahaayeen kamaa shaharuu bilqur'aani wariwaayaat say ugu caanbaxeen qur-aanka iyo riwaayaadka abulqaasim itaymi qawaam sunna kitaabkiisaxujat fi bayaani almaxaja abulmudafar isamcaani aimada shaaficiyada waaweyn buu ka mid ahaa abulmudafar wuxuu yihi waama ahlu sunnati sallamahum allahu fainahum yatamasakuuna bimaa nataqa bihi lkitaab ahlu sunnada waxay ku dhegayaan wuxuu kitaabka ku dhawaaqay wawaradat bihi sunnatu sunnadu ay kusoo aroortay wayaxtajuuna waxay xujaysanayaan bilxujaji alwaadixati xujooyinka cad wdalaa-il saxiixati dalaa-isha saxiixa ah calaa xasabi maa adina fiihi sharcu wixii hadba intii sharciga uu idmo wawarada bihi samcu naqligana uu kusoo arooray walaa yudkhiluuna biaaraa'ihim fi sifaat illahi tacaala walaa fii gayriha min umuuri iddiin mana dhexgelinayaan ama walaa yadkhuluuna biaaraa'ihim aaraadooda kuma dhexgalaan sifaadka alle iyo keyrkeed oo umuuraha diiniga ka mida wacalaa hada wajaduu salafahum wa aimatahum salafkoodii aimadoodiina sidan bay ka heleen waqad qaala allahu tacala ya ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiira wdaaciya ilى اllahi biidnihi wasiraaja muniira waqaala ayضa ya ayuha rasuulu balliq ma unzila ilayka min rabik wain lam tafcal fama ballaqta risaalatah wakaana fi ma anzla ilayhi waxyaabaha alla uu nabigiis usoo dejiyey wa amara bitabliiqihi dadkana uu faray waxaa ka mid ahaa ayb amru tawxiidi towxiidka arrinkiisa wa bayaanuhu cadayntiisa biariiqihi lagu cadeeyo falam yatruk اnabiyu sal l slama shay-an min umuuri iddiin nebiga kama tegin wax umuuraha diinta ka mida wa qawaacidihi wa usuulihi wa sharaa'icihi wax kamida kama tegin ilaa bayanahu waa caddeeyey wa ballaqahu waa soo gaarsiiyey dadka calaa kamaalihi buu kusoo gaarsiiyey wa tamaamihi walam yu-ahir bayaanahu can waqti alxaajati ilayhi waxaas nebiga loo soo dhiibay caddayntiisiina nebigu ma uuna dib uma dhigin markii loo baahnayo waqtigii loo baahnaya dib kagama dhigin id low ahara hadduu dib u dhigi lahaa lakaana qad kallafahum maa laa sabiila lahum ilayhi wuxuu noqon lahaa mid ku kallifay wax aynan jid u lahayn waidaa kaana alamru calaa maa qulnaa arrinku sidaan sheegnay hadduu yahay waqad calimnaa ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigana aan ogaanin lam yadachum fii hadihi lumuuri umuurahan dhexdooda kagama uunan tegin ayb ila alistidlaali bilacraadi waljawaahiri wa dikri maahiyaatiha yacnii nebiga umuurahan diiniga kama uunan tegin oo ugama uunan tegin daliil in laga raadiyo acraad iyo jawaahir iyo maahiyo waxyaabahan alfaad mantiqa walaa yumkinu liaxadin hahey ayb wuxuu yidhi marka wإida kana اlamru clى ma qulna wqad calimna ana الnabiya salى اllahu عalيyh wali waslama lam yadcuhum fi hadihi اlumuur umuurahan dhexdooda nebigu uguma uusan yeerin dadkii ayb ila اlistidlaali meesha marka lam yadachum ma lam yadcuhum fi hadihi اlumuuri ila اlistidlaali bاlacraadi wاljawaahiri wadikri maahiyaatihima yani nebiga dadka uguma uunan yeerin in la deliishado acraad iyo jawaahir iyo waxaas walaa yumkinu liaxadi min annaasi an yarwiya fii dalika canhu mana suurtoobayso qof dadka ka mida inuu nebiga waxaa ka wariyo walaa can axadin min asaxaabati inuu ka wariyana uma suurtoobayso min hada namati xarfan waaxidan famaa fowqahu xaraf iyo wax ka badan laa fii ariiqi tawaaturin walaa axaadin facalimnaa marka waxaan ogaanay annahum dahabuu inay tageen khilaafa madhabi haaulaai dadkan jawharka iyo carabka iyo aalaad iyo waxaa sheegayo dariiqooda dariiqaan ahayn kuwan madhabkooda khilaafkiisa inay tageen ay ku tageen ayaan garanay buu yidhi marka wasalakuu hayra ariiqihim jidkooda jidaan ahayn bayna qaadeen wa ana hada kana ariiqun muxdathun mukhtarac ariiq marka waxaa weeyaan buu yidhi la cusub oo mukhtaracoo la bilowday la ikhtiraacday weliba ariiqa wuxuu yidhi hay وأن hda طريq mxdث mkhtarc lam ykun عlyhi rasuul الlahi slى الlه عlيه ali wsلm wla أصxaabhu kuma aynan taagnayn radي الlه canهm وsuluukhu yacuud عlayhim bالطacni واlqadxi dariiqan haddii ha la qaadan la yidhaahdana wuxuu korkooda usoo celinayaa dacni raggii saxaabada nebiga asxaabtiisii iyo ayuu wuxuu kula soo noqonayaa dacni iyo walqadxi iyo wa nisbatihim ilaa qilati alcilmi in loo nisbeeyo fi ddiini waishtibaahi ariiqi calayhim ariiqi inuu iska dhexgalay faiyaaka raximaka allahu an tashtaqila bikalaamihim inaa ku mashquulsha walaa takhtara bikahrati maqaalatihim warkooda bikahrati maqaalaatihim warkooda badnaantiisa ha ku kadsoonaanin fa inahaa sariicatu tahaafuti kaiiratu tanaaqudi ayb waa wax marka tanaaqudkiisa uu badan yahay hadalna ma jira aada maqasho lifirqatin minhum aada u maqasho ilaa walikhusuumihim calayhi kalaamun yuwaasiihi aw yuqaaribuhu qaar hadaad warka maqasho kuwo kalo ayaga khusuumtoodana war kaloo kaasoo kale ayay wataan kiibuu dhintay abulmudafar samcaani imaamu dahabi sir aclaami nubalaagu ugu tarjamay markuu u tarjamayay wuxuu yihi alimaamu alcalaamatu mufti khuraasaan shaykhu shaaficiyati abulmudafar mansuur bnu muxamed bni cabdiljabaari bni axmed altamiimiy alsamcaaniyu almarwasiy alxanafiyu kaana uma shaaficiy shaykhulislaam ibnu teymiana manhajka unbuu ku socday manhaj cusub lama uunan imaanin meeshaan marka waxaa laysdhihi karaa waxyaabahan xaggee laga keenay waxyaabahan waxaa laga keenay kutubtan shuruuxdan oo ibraahim albayjuuri uu leeyahay sida tuxfatulmuriidka iyo kale laga keenay ayb oo tuxfatulmuriidka safxada soddon iyo lixaad dabcada mustafa albaabi alxalabi sifaadka salbiga markuu sharxayo wuxuu yidhi waalmukhaalafatu limaa dukira cibaaratun can salbi aljurmiyati waalcaradiyati waalkuliyati waaljus-iyati wa lawaasimihaa canhu tacaala falaasimu aljurmiyati ataxayus ila akhirih waa kan marka warka ibnu cabdilbar iyo abulmudafar samcaani aimadaa waaweyn ay leeyihiin saxaabada markay alla baranayeen dariiqadan uma aynan marin waa kana ibraahim albayjuuri dariiqaasuu maray dariiqii iyagu aynan marin ayuu maray oo meeshaas waxa uu ku leeyahay mukhaalafada waxyaabihii lasoo sheegay waa khilaafsan yahay alla markaan leenaha waxaan ka wadnaa buu leeyahay in laga siibo oo laga anfiyo jurmiya caradiya kulliya jus-iya iyo lawaasimteeda waxyaabahaasoo taanqalay waxaan marka meelahaasay ka yimaadeen waxaa imaan karta marka shubho qofba wuxuu dhihi karaa hadalkan oo kale imaamu daxaawi caqiidadiisuu ku yiri mal jawaab marka jawaabtu maxay noqona ayb laa taxwiil jihaatu sita iyo waxyaabahaasuu caqiidadiisa ku sheegay nacam jawaabteedu waxay noqonaysaa midaasi marka aan leenahay allah subxaana watacaala sifaadkiisa marka laga hadlaayo kuwa mufasalkaana waa la kala bixbixiyaa kuwa mujmalkaana kuwa nafyigaana waa la duuduubaa sida qur-aanku aan aayado badanba hadda sheegnay mararka qaar way dhici kartaa shay sifo naqsi ah ilaahay in laga hufo si mufasal ana loo sheego laakiin waa goorma waa haddii uu ka horeeyay ihbaat wax la sugaayo yacni waxaa la rabaa nafyiga marka la bayaaninayo la kala dhigdhigaayo waa inuu macno faa-iideynayaa la rabaa goormuu macno faa-iideyn karaa wuxuu macno faa-iideyn karaa haddii sifaat thubuutiya ay kasoo horeeyeen oo nafyigaana uu fasirayo taas laftirkeeda dariiqo waxyiga kusoo aroorta waa tahay oo allah subxaana watacaala wuxuu yihi allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum laa takuduhu sinatu walaa nawm laa taakuduhu sinatun walaa nawm waa nafyi mujmal ma aha hadda waa tafsiila ku jiro ilaahay ma qabato hurdo gamaanyo iyo lulasho ma qabato ayaa layidhi waa nafyi wax gaarana laga anfinayo allah subxaana watacaala laakiin nafyigaani mmuxuu fasiraana muxuu xageebuu cuskan yahay nafyigan meel cidlaa keligiis ma yaalee wuxuu cuskan yahay sifaat hubuutiya kasoo horeeyey allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum alxayu alqayuum inuu alla nool yahay inuu u taagan yahay isaga isu taagan yahay oo cidna uunan u baahnayn makhluuqa jiroo dhanna isaga uu xaajaadkooda u taagan yahay inuu u fuliyo taas maxay keenay hurdo inaynan qabanin ilaa hadday hurdo qaba lahayd waxaanu makhluuqa isku dhexyaaci lahay min kamaali qayuumiyatihi marka waxaa kamid a anahu laa taakuduhu sinatun walaa nawm marka macnay ku fadhisaa midda marka dariiqada mutakalimiinta laakiin waxay tahay ilaahay baa tilmaan la leeyahay nafyi buu bilaabaan hay maxaa u ogoshahay ilaahay tilmaano ah u sugaysaa waxaan u ogolahay toddoba bisuu leeyahay inta kale waa nafyi midaas waay dariiqadaasna daxaawi ma qabo bal daxaawi sifaat thubuutiya ayuu soo hormariyey towxiid allow ka soo hadlay markaasuu hadalkan gadaal ka keenay nafyigaas marka mufasalkaabuu gadaal ka sheegay ayb dariiqada marka bayjuurisa waa khilaafsanta waa midda hadda aan akrinaya dariiqada bayjuuri waana midkan marka ninkan risaaladan iskalena uu leeyahay dariiqadaasaa fiican ee u aad dadka ugu tirtirsiiyo ayb meeshaa marka shubhadaas jawaabteedu sidaas waa haddii marka sifaad waxyaabo marka sifaad thubuuti ah oo nafyiga fasir looga dhigo markaasaa darteed sifaadka alle laga anfinaa lagu tafsiiliyo taas iyada marmar waa ku timaaday waxiiga aimadan salafka sida daxaawi iyana waa ka timid laakiin nafyi iska uun badan wax alla loo sugaana ay wax yar yihiin amaba aynanba jirin wujuud keliya loo sugo sida jahmiyada iyo kale ay qabaan ama magacyaad mujarada loo sugo sifaad wadanin sida muctasilada ay qabaan ama toddoba keliya la sugo oo weliba war ku jiro sida ashaaciradu ay qabto taas dariiqadaas dariiqada imaamu daxaawi taas maaha isaga marka waxaan ka rabnaa haddii dariiqada daxaawi ay tahay alimaamu daxaawi ay tahay sidaas inuu caddeeyo uu yihaah saas iyo saa iyo saasay ku tahay imaamu daxaawi toddoba sifo keliya ilaahay u sugaa taas inuu soo caddeeyo marka meeshaana marka iyadu waa taasaan waxa uu yidhi safxada shan iyo tobnaad imow qaala qad kaana walaa makaan wa huwa alaana calaa maa kaana calayhi qabla khalqi اlmakaani wuxuu yidhi ilaahay wuu ahaa iyadoo wax makaana aan jirin makaan aan jirin ayuu alla jiri wa huwa alaana haddana calaa maa kaana calayhi sidau markaas ahaay wa huwa isaguna alaana hadda hadda calaa maa kaana calayhi wixii uu dushiisa ahaabuu yahay haddana qabla khalqi lmakaani makaanka intuunan abuurin ka hor siduu ahaa ayuu ahaa ayuu yahay hadda waxaan ihi qultu hadihi aljumlatu alqasiiratu fiiha min albalaaya ma allahu bihi caliim jumladan yarta ah balaayada ku jirto wax ilaahay og yahay weeyaan ayb waaqtasiru calaa nuqdatayni faqad laba nuqdaan uga gaabsana aluulaa nuqdada hore annahu qaal wuxuu yidhi wahuwa alaana calaa maa kaana calayhi intaan ilaahay waxyaabaha uunan abuurin siduu meeshuu ahaayo oo yacnii waxa uu korkiisa ahaabuu haddana yahay waxaan ihi marka wahada muntasacun min xadiiثi baطili wadacahu اlmutakalimuuna min aljahmiyati wagayrihim waxaa laga soo siibay jumladani xadiiث baطila oo ay dejiyeen mutakalimiinta jahmiyada iyo keyrkood ah waqad bayana dalika shaykhu اlislaam ibnu taymiyata waqad bayana dalika arrinkaa waxaa cadeeyey shaykhu اlislaam ibnu taymiya wa aqara calaa dalika waxaana qiray oo saa u qiray alxaafid ibnu xajar alcasqalaaniyu raximah اllah ibnu taymiya waxaa la isdhihi karaa maxaa loo sheegayaa isaga waxa la haystouba ka mid yahay waa khasmiya aniga ibnu taymiya marka isaga keligiis ma deliishanin hadalkan waa lagu waafaqay ibnu xajaraa ku waafaqay ibnu xajar isagana hadduu khasmi yahay keen ood leedahay sida ibnu taymiya oo kale weeyaan caqiidadiisu waa qaldantahay haddaad dhehaysana sheeg ayb marka iqraarkaas ibnu xajar uu sameeyey waxa aan wax ku xoojinayo wain kaana yani ibnu taymiya aanu inxiraafsanaynoon ognahay nacam oo aimada islaamkuna ay ogyihiin ilaa sideetan iyo sideed imaam in ka badan ay shaykhulislaam ku tilmaameen sida ibnu naasirdiin addimashqi kitaabkiisa aradulwaafirka uu ku sheegay ibnu xajarna uu taqriidka u sameeyey weliba nacam oo waafaqay waxba marka xasaasiyad in laga qaada ma aha laakiin min baabi irkhaai alcanaan yani seeto dheerayn ayaan marka waxaan u samaynaynaa sidaas wa aqara calaa dalika alxaafid ibnu xajar alcasqalaaniyu raximah llah ayb wa qaala taxta kitaabi bad-i lkhalqi qaala bacda qaala saasaa wanaagsan marka qaala taxta kitaabi bad-i lkhalqi wax uu ku yidhi ibnu xajar baabu ma jaءa fi qowli اllahi tacaalى wahuwa اladii yabdaأ اlkhalqa uma yuciiduhu wahuwa ahwanu calayh meeshaa qaal waxa uu yihi tanbiih waqaca fii bacdi اlkutubi waxaa ku dhacday fi hada اlxadiidi kana allahu walaa shayئa macahu wahuwa اlآana calى ma calayhi kan wahiya ziyaadaة ziyaada waay laysat fii shayin min kutub اlxadiid waa ziyaado aan kutubta xadiidka meelna uga sugnayn kutubta xadiidka dhexdeeda aan sina aan meelna ugaga sugnayn nabaha calaa dalika waxaa caddeeyey buu yidhi arrinkaa ku baraarujiyey alcalaamatu taqyudiin ibnu taymiyata wahuwa musallamun waana mid loo sallimayo fii qowlihi wahuwa alaana inta ka dambayso waana inta isagu hadda uu ka hadlaayo uu leeyahay wahuwa alaana calaa maa kaana calayhi waxa uu dhahayo soo ma aragtid marka alcalaama buu ku tilmaamay ibnu xajar ibnu taymiya waana u sallimay ayb wax jira marka maaha wax min sunci ahli lkalaam wax ah waa nacam caqiidadoodaasi xadiid inay u sameeyaan rabaan ayb arrin waa kaas horta oo waxaan ma wax jiraba culammada ma aynan ku tilmaamin waa aragtaan ayb marka wax jira maaha xadiid hadda isaga haddii layiraha isagaa xadiid ka dhigtay oo qaala rasuulullahi yidhi de haddii aanu dhihin qaala rasuulullaahi wixiina ay wax alla ku tacalluqa ay yihiin allana yidhi wax ku jiraba ma ahan kutubta xadiidka waa laga waayay siday ilaahay ugu sheegaysaa maskaxdaada maa ka keenaysaa adi waxaa ilaahay ku tilmaamaysa wax kutubta xadiidka laga waayay seed ilaahay ugu tilmaamaysaa ayb walamru thaani arrinka labaad ama nuqdada labaad annuqdatu thaaniya waxay tahay ana fii kalaamihi warkiisaan maxaa marka maxaa ka muuqda warkiisaan ayb ana fii kalaamihi anahu laysa fowqa alcarshi ilaahun yani carshiga wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ma jiri jirin alla abuuray allana wuxuu tilmaamay markuu carshiga abuuray inuu alla ka sara maray carshiga isaga marka wuxuu leeyahay maya carshiga intaan la abuurin ka hor sida yani sidii uu ahaa ama wixii uu ku sugnaa ayuu hadda ku sugan yahay saasuu rabaa inuu yihahdo hadda carshiga kuma sugna waayo marka warkaas oo alla carshiga kama sareeya hadeertaan saasuu leeyahay liannahu qaala wahuwa alaana calaa maa kaana calayhi fahadihi اljumlatu tanusu calaa ana allaha lam yastawi calaa carshihi bacda an khalaqa asamaawaati waalarda markuu abuuray ka bacdi wahada jaxdun limaa qaala allahu tacaala fii kitaabihi arrintaan marka waxay inkirmo ku tahay ama diidmo wixii alla uu kitaabkiisa ku sheego ina rabakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma stawaa cala alcarshi annaga waxaa naloo sheegay alla markuu dhulka cirka abuuray lix maalmoodu ku abuuray kadib carshigu ka sara maray intaasaan rumaynayna ka hor xaggee jiray iyo muxuu ma naloo sheegin ma garanayna tanna lagu adoonsado qur-aankaan rumaynaynaa ayb jaxdiga iyo diidmadaasna wahaadihi tan oo diidmada ah caqiidat ljahmiyati rawa lbukhaariyu raximah llah fii kitaabihi khalqi afcaali lcibaad wuxuu ku wariyey safxada sideed iyo tobnaad dabcaad maktabati turaah alislaami baabu maa dakara ahlu lcilmi lilmucila mucailada waxay u sheegeen ahlu cilmiga wuxuu yihi bukhaari waqaala damratu bnu rabiica can sadaqa samictu sulaymaan ataymiya yaquulu low su-iltu ayna allah sulaymaan ataymi aimada waaweyne salafka ka mid aha wuxuu yidhi haddii lay su-aalo ayn allah la yiraahdo horta ogow ayn allah in lays yiraahdo maaha wax maxduur oo ku jira wax maxduur yani wax maxduuroo laga digtoonaado ku jiraa malaha ayb ashaariyada caqiidadoodana waa maxay ayna dhanba inaan ilaahay laysugu weydii karin rasuulkii allana xadiidkii muslim saxiix muslim ku sugnaa muxuu yihi ayn allah ayb imaamu shaaficina xadiidkaas waa daliishaday oo wuxuu u daliishaday raqabo ama addoon muminada xoreynteeda yacni marka la xoreynayo iyo meelaha masaa-isha ku tacalluqda ayuu u daliishaday xadiidkaas wax dhacmiya ma durin waana xujaystay soo ma arkaysid marka marka wuxuu yidhi haddii lai su-aalo ayn allah la yidhaha laqultu waxaan dhehi lahaa fi samaa samadu ka koreeya ilaah fain qaala haddii uu yidhaahdo fa ayna kaana carshuhu qabla samaa samada ka hor carshigiisa xaggeebuu ahaa laqultu waxaan dhehi lahaa cala almaa biyaha korkooda qur-aankaas wa kaana carshuhu cala almaa fii suurati huud fain qaala haddii uu yidhaahdo fa ayna kaana carshuhu qabla almaa biyaha ka horna carshiga xaggee jiray laqultu laa aclamu ma ogi baan dhehi lahaa qaala abu cabdillaahi imaam lbukhaari waay marka wuxuu yidhi yacnii albukhaariy wadalika liqowlihi tacaala weyaan walaa yuxiiquuna bishayin min cilmihi ila bima shaa yacnii bimaa bayana yacnii bimaa bayana wixii uu u caddeeyey maahane ilaahay waxba kama ogaan karaan dadka wakada marka alla aclamu ma ogi markuu leeyahay de alla iima sheegin waa ka gaabsanaa marka intaan laakiin uu yidhi jawaabahan uu bixiyo jawaabo uu qur-aanka loogu sheegay saasay marka qur-aanka u raaci jireen salafka iyo xadiidka ayb lalaka-ina waa wariyey wakada rawaahu lalaka-iyu sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunati waljamaca wa qaala albukhaariyu raximah llah fii khalqi afcaali ilcibaad wuxuu ku yidhi kitaabkaas safxada sagaalaad waqaala xamaad bnu zayd raximah llah alqur'aanu kalaam ullah qur-aanku waa ilaahay kalaamkiisa nasla bihi jibraiilu jibraa'iil baa la soo degay maa yujaadiluuna jahmiyadu ma murmaayaanoo ma doodayaan buu yidhi ilaa annahu waxay ku doodayaan un leysa fi samaai ilaahu yacni shanigooda iyo doodooda waxay tahay samada inuunan ilaah jirin in alla kor jiro ama samada uu jiro ayay diidan yihiin doodooda waa taasa xamaad ibnu zayd yaa waaye a'imadii fiqiga iyo xadiidka wa xamaad ibnu zayd ibni dirham waxaa weeyaan shaykhu shuyuukhi lbukhaariyi bukhaari shuyuukhdiisuu sheekh u yahay buhaariga haddaa saa u kala furto abu daawuud ka kala furto muslim kala furto waa buuxaan axaadiidtan aan la ku caabudayna dadkii keenay noo soo wariyey saqaafna muxuu ku darsaday xamaad ibnu salama iyo xamaad ibnu zayd iyo aimadan muxuu ku darayna qaa'imat lmujasimuu ku darsaday mujasimada qaa'imadeeda ayuu ku dhex darsaday oo dadkan dad caqiidadooda xuntao mujasimo ah waayii oo ilaahay jismi u sameeya annaguna ilaahay waxaan ku caabudnaa axaadiidta ay noo soo wariyeen bal fiiri yaa khalqiga u naseexey og marka saqaaf iyo kuwan iyo aimadan qaala fii safxa athaniya safxada labaad wuxuu ku yidhi imaamu lbukhaari wahuwa isagoo sheegayo cafan ayb imaamu lbukhaari hadalkiisa halkaas ku dhammaaday marka aathaar fara badanna waa kiina ayb marka hadalkan ah uu leeyahay qad kaana walaa makaan wahuwa alaan calaa maa kaana calayhi qabla khalqi lmakaan hadal waxaa weeyaan ay ku jirto jur-o aada u fara badan iyo dhiiranaan waa midoo waxaa weeye wax aanba kitaabadii xadiidka ku oolin ayuu rabaa inuu caqiido ka dhigo ilaaha laga cabsado qofka waxaas marka caqiide ay u noqonayaan ama ku qancaayo maanta waa nooshahay laakiin sida loo dhimanayo waa aragtaa berrina ilaahay hortiisa la istaagayaa allah ka cabsashadiisa lagu dadaalo waxaan nebi maxamed ka imaanin een laga waayey axaadiistii rasuulka in caqiido laga dhigo weliba waa la rumaynayaayo ninkaan rumayninna waa mubtadic weliba la dhaho aaday halis u tahay nuqdada labaadee daranee meesha ku jirtaa waxay tahay wax ilaahay qur-aankiisa ku sheegaa la diidayaa maxay tahay annaga yani allah subxaana watacaala wuxuu yidhi ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarshi annaga intaasaana laga rabaa inaan rumayno alla dhulay cirow abuuray carshiw ka sara maray ka bacdi bis carshigiisa aawa haddii lagu yiraa samada intaan la abuurin carshiga intee yaale calalmaa biyow ka koreeyey qur-aanka wa kaana carshuhu calalmaa intaas wixii ka dambeeya marka maya waa ka istaageen tashbiih sideedana sifaadka alle haddaan cadaynaynaa marar badanna waa cadaynay aimadana waa cadeeyeen sifaadka ama tilmaamta alle markaan rumaynayna waxaan u rumaynaynaa sifo kasta waay min ayri min hayri taxriifin walaa tacdiilin annagoon macnaheeda bedelaynin aan dafiraynin inkiraynin waxaan hadda waa tacdiil alle oo carshiga korkiisa laga khaali yeelo oo layidhaha kama sareeyo la dhaho oo samada ilaahay kama sareeyo la yidhaahdo waa tacdiil wax alla uu sheegtayo maya la dhahayo tilmaamaha alle marka waxaan u rumaynaynaa annagoon macnaheeda bedelin annaga oo aan dafirin wa min gayri tamhiilin walaa takyiifin annagoon tusaale u samaynino saanoo kala waayo aanan dhehaynin maxaa yeel ilaahi laysa ka milihi shayun takyiifna uma samaynayno ma qaabaynayno qaabkaas iyo qaabkaas waayo ma dhehayno maxaa yeele walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ilaa bimaa shaaa takyiifka annaga nalooma cadaynin mana naloo bayaaninin waa miduu bukhaari dhahayoo kale yacni bimaa bayan waxay naloo bayaaniyena waa rumaynayna wax kale waa ka istaagayna intaa kadib marka ninkii yidhaahdo ilaahay bay bani aadam ku shabahaan iyo iftiraagu waa xujo uu magan galo maljau daciif waa qofka daciifka meesha uu magan galo waa qof in lagu been abuurto maanta dhan been abuuradka la radiye hadhow wax macnaa ma samaynaysoayb qofka marka laysa ka milihi shay-un huwa samiic lbasiir yaan rumaysannahay tilmaan alla markaan sugayno isu sugay takyiif iyo tamhiil la-aan taxriif iyo tacdiil la-aan saasaan u rumaynaynaa imaam shaykhulislaam ibnu taymiyana waasidiyaduu ku caddeeyey waa mushabih iyo waa mujasim iyo waa been abuur ayb marka ilaahay aayad qur-aanka uu ku tilmaamay in la dafirana yacni aaday khatar u tahay ayb been abuuradna waa ku jiraa waxaana waa ku jirtaa aadayna khatar u tahay waman yakfur biaayaati illahi fa ina allaha sariicu lxisaab xisaabta alle waa degdegaysaa aayaadka alle in la dafiro maha sidooda in loo daayo waa aayaadka alle macnahaas daahirkee ka muuqdo oo aan yacni bilaa tamhiil oo bilaa tashbiih in macnahaas lagu socdo wa bilaa taxriifin walaa tactiil halkaanan marka maanta ku joojinaynaa insha allahu tacaala kadib marka siyaabahaas oo kalean kitaabka marka aan u wadwadaynaa insha allahu tacaala meelihii isagoo hadalkii uu yiri iyo wixii markaas ku jiray shar ah iyo wixii jawaab u noqon karo yaa kitaabka risaaladu saasay u samaysan tahay siyaabahaas aan wadaynaa marka waxaa dhici karta marka kitaabka waa madaabic iska xaalkooda ilaahay ogyahay laysaga daabacay madaabicdaas marka waxaa dhici karta inay waxyaabo fara badanoo waxyaabo waxaa ku jir jira akhdaa madbici ah marka akhdaadaas madbicigana meelihii aan ka gaargaarino waa ka saxsixi doonaa insha allahu tacaala wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi